asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtada maanta ee aynu marna cuganno kolna deebinno kolna cidaadno kolna catirayno waa xubinta murtida maanta ee aynu kol ullo kolna uuminno kolna idhinka u qaadno waana xubinteenna murtida maanta ee haddii eebba idmahayo aynu kolba sheeko ama dhacdo ama mahmah ama tilmaan ama fasiraad intaba aynu isugu keenno innaga oo afkeenna hooyo ereyo daboolana wax ka sheegayna kuwa dahsoonna soo jeedinayna kuwa qayjaxanna dadka soo hordhigayna xubinteennan maantana ee haddii eebba idmahayo waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennaas cajiibka ah mid ka mid ah waana sheekooyinkeenna aan dhihi karno waa biyo kama dhibcaan waana ma gaboobaan waana ma basaasaan ma boodhoobaan mana bidcoobaan waana xubnaheennii joogtada ahaan jiray ee sida maalinlaha halkan aynu uga wadaagi jirnay middaanan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamka eebe waxaa la yidhi nin dictoor ahaa oo dee soomaalida waagii hore aqoon-yahanka markii la dhaho hebel waa aqoon-yahan iyo ilaa haddaba way daba orodaa oo maaragtay aqoon-yahanka la sheegaya nin aan isaguba is aqoonin bay soomaalidu aqoon-yahan ku sheegtaa nimaan is aqoonin ayay soomaalidu aqoon-yahanow dhahdaa ama ay mooddaa inuu aqoon-yahan yahay waana ibtilooyinka soomaalida haysta ee ilaa iyo maanta adduunkan hormaray ee teknolojiyad iyo ilbaxa gaadhay iyo wax soo saarkii casriyowga waxa meesha cidlada aynuga ooday ee bacadkii abaaraha ayna dhigay weeyaan middaa iyada ah waxa sababto ninaan isaguba is aqoonin aan aqoon yahan dhahno waa arrin aynaan ilaa iyo maanta ka qaangaadhin haddii aynu soomaalin nahay ama aynaan ka ilbixin ama aynaan ka gudbin waxaan uga jeedaa nin ka mid ahaa doctooradii qarnigii labaatanaad bilowgoodii doctooradii soo baxay ayaa isa soo sharaxay wuxuu iska soo sharaxay magaalada muqdisho xaafad ka mid a xaafad la yidhaahda boon dheere ayuu iska soo sharaxay xoogaa lacagana waa saydhsaydhay nimanna waa kaxaystay uu dirsado oo uu dhaho dadka deegaanka boon dheere iga dhaadhiciya inaan ahay nin la dooran karo iyagana aan si fiican ugu shaqayn karo haba ahaatee haddana meesha uu iska soo sharaxay isaga tolkiisu kuma badno laakiin tol kale oo maaragtay aynan maaragtay aad iyo aad xidhiir fiicanoo ka dhexeeya ama tolnimo dhow oo ka dhexaysa ayna jirinoo tol soomaaliyeed ay wada yihiin ayaa ku badan xaafadda boon dheere hadday ku badn wuxuu damcay inuu xoogaa lacagana saydhsaydho doctoornimadiisa iyo huuhaana uu ku maro iyaguna ay xildhibaan ka dhigaan xoogaagii lacagta ahaa ayaa laga qaatay intiibuu saydhsaydhay waa isla tolkii cajiibka ahaa ee shiribka wax ku sheegi jiray dadka markay la hadlahayaan aayar shiribkaas intay u ciyaaraan qofka isagoo qanacsan haddana shiribka wax ugu sheegi jiray tol ka mid tolkaas isaga yihi intii lacagta ahaydna dhallinyaradii iyo qaaqlayaashii magaalada ayaa xagtay waxayna ugu talagaleen inay u ciyaaraanoo u sheegaan inayna dooranaynin wax xil ahoy u dhiibanhayaanna ayna jirin ayna eedla-aan ka yihiinoo marka hore xoogaha ammaan loo cantoobiyo inta dhuubka loo daro lagu yaro duldaadiyo loo budadaro budadarkaana inuu wax ku fahmo ay ugu qaataan haddii wax ku fahmi waayeen dee nasiibkiiya santuuqu iska arki muuse suudi waxaan xasuustaa wuxuu yidhi haddiidna iribin buu yidhi dadka idhaafiya oo sanduuqa iga tuura haddii aad rabtaanna sanduuqa aan iska arku yidhi sidoo kaleento unbay rabaan moogtahay haddii uu wax ku fahmi waayo shiribkaas iyo xoogaaga budadarka inay maaragtay uu sanduuqa wax ku fahmo ayay go'aansadeen bes waa loo ciyaaray aayar baa laysu yimid isagii ayaa shirib loo qabtay waana loo macaaneeyey xoogaa maaragtay rukayniya barbaarti gaashaanayadoo shiribkoodii cajiibka ahaa tumanaysan waa lala soo ag istaagay waa laga yara qosliyey cabbaar markii laga yara qoslinhayay ee uu shiribkii u qaatay in heerboon dheere si fiicanoo hagarla-aana ay u dooran doonaan ayaa bahaldilihii weynaa ee xagga ma garanaysaa ee ugu fiicnaa xaggan shiribka ayaa soo galay kolkaasuu ugu dhufta oo yidhi intii yarayda budadarka ah yuu u raaciyey ismaba lurinba wuxuu yidhi dictoor direed la dooran maa dafiyo miriq ha derdere dictoor direed la dooran maa dafiyo miriq ha derdareebi dictoor direed la dooran maa dafiyo miriq ha derdere gaaribaha maruu yidhi ninka inaan doorano iskaba daay gaari markaa ma dooranaynu yidhi dafiyo miriq waa gaari gaari baa waxaa la dhihi jiray dafiyo miriq aanu malanaya baabuurtii duqowda ee soomaalida waayihii hore loo soo dhoofiyey inuu ka mid ahaa dafiyo miriq baa la odhan jiray gaariga noocaasa wuxuu yidhi dictoor direed la dooran maa dafiyo miriq ha derdere waa fahmi waaye marka muxuu sheegahayaa buu yidhi waxaa layidhi way ku ammaanhayaan sanduuqa unbaad iska arki doontaa wuxuu leeyahaa layidhi doctor dreed aha lagu turjuumahaa layidhi waa afkeennii hooyuu ninku ku shirbahaya markuu ku ammaanhayay waad qoslaysay haddana waa inaad la qabsato doctor dreed la dooran maa daf iyo miriq ha dardare waa ilaa iyo maanta sheekooyinka aan soomaalida dhexdeeda kala anahay kan haddii doctor jif uu ku magacownaaye kuwan aan jifada ku magacownay heerahay ka dhasheen oo dhaha doctor hebel ku dooran mayna daf iyo miriq ha ku derderi arrimaha aynu ilaa iyo maanta kala anahay marka qoladaa shiribta waxaan dhihi karnaa waxay ahaayeen qole ilbax ah mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka iib waxaa la yidhi ileen af qoyani ma aamuso ileen af qoyani ma aamuso